الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على rasuulihi الأmiin وعلى آlihi وأصxaabihi أجمaعيin أma baعd waxaan soo gaarnay kitaabkii safة الzubd kitaabu الطahaarة oo ciiddii intii ka horeysay baynu muqadimaadkii iyo horodhicii soo dhammaynoon ka soo baxnay waxaan soo gaarnay haddaba mualifku inuu wainamaa yaصixu taطir bma طلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير في طعمه أو ريحه أو لونه ويمكن استغلاؤه بصونه فاستثن تغييرا بعود صلب أو ورق أو تحلب أو ترب ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين واستثن ميت دمه لم يسر أو لا يرى بالطرف لما يحصل وقلتين بالرطل أو قرتين بالرطيل الرمل فوق ثمانين قريب رطل وقلتان بالدمشقي مية ونحو أرطال أتى الثمانية والنجس الواقع قد غيره واختير في مشمس لا يكره وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر وكل ما استعمل في تطهير فرد وقل ليس بالطهور إن شاء الله تعالى intaa iyo wixii kaleen baabu najaasa ka gaarno ayuu ku saabsanaan doonaa cashirkeena kitaabu طahaara waa kitaab muqadimiyo horudhacu ah kitaabu salaa salaadana shuruudeeda asaasiyaadka ah waxaa ka mid inaad طahaaro qabto labadeedii noocba طahaaradu waa salaan waa laba nooc طahaaraةu xadaثin iyo طahaaraةu khabaثin ama najasin in wax qabad ama nijaaso ah la yska daahirinayo iyo xadadkii cibaadaadka iyo salaadaha reebayey in la yska daahirinayo طahaaratu xadadku waa laba qaybood طahaara kubraa iyo طahaara suqraa midna waa qabays midna waa weyso طahaara kubraa iyo طahaara suqraa labadaba way iman doonaan طahaaratu اlkhabadkuna iyadana waa laba qaybood muqallada iyo mukhafafa weeye mid fudud oo qaalibka ah iyo mid muqalladoo la adkeeyey oo ayga iyo doofaarka iyo waxay fuqahada qaarkood raaciyeena daharada haddaba waxaa lagaga hadlaya dhowr baabbuu kaga hadli doonaa ilaa toban sagaal baabbuu ka dhigay masaa'ilka kitaabu tahaara guud ahaan marka la ysku soo celceliyana laba boqol iyo waxoogay mas'alo weeye oo inta muqadimada kitaabu طahaara keligeed baa ilaa toban mas'alo ah marka laba boqol iyo waxoogay mas'alo oo masaa'ilu طahaara uu keeni doonaa mualifku raxima allahu tacaala boqolkiiba sagaashan sagaashan iyo shan masaa'ilku waa saxiix adiladana daahirkeedu sidaa uu mualifkuu sheegay bay tusaysaa masaa'il dhowrahoo aad u koobanoo boqolkiiba shan dhannayn ama aan ka badnayn baa waxoogaya dacfi daliilkooda ku jira markaan maraynaana insha allahu tacaala tilmaami doonaa masalo waliba haddii la yidhaahdo markii tahaara la yidhaahdo waxa lagu tahaara qaato isagana waa laba qaybood wax asal ah iyo wax bedel asalka ka ah waxa asalkee wax lagu taahiriyaay waa biyaha waxa biyaha bedelkooda ahna tahaaratu xadath iyo tahaaratu khabad labadaba way galaan tahaaratu khabadka waxaa gala tayamumka turaab iyo wixii baabkiisa sidaan ku sheegi doona insha allahu tacaala tahaaratu khabadkana waxa gala waxaa ugu mashhuursan laba waxaa la yidhahda istixaalada wixii cayn kaloo isbedeshay inuu noqdo iyo tii naska xadiidku sheegay xadiidka umi salama yutahiruhu maa bacdah waxaa ka dambeeya tahirwa daynulmarati ahaay labadaasaa ugu waaweyn laakiin waxyaabo kaloo culimmadu isku hayaan baa jiray sida qoraxda iyo dabaysha iyo ingeega qalalka iyo waxyaabaha lamidka ah ama tagayur alcayni oo isbedesho istixaaladu uun xaalad yar ee marka laga reebay jumla guud ahaan khilaaf badani kama taagna marka waxa lagu tahaaro qaadanayaa laga bilaabaa mar kasta haddii wixii lagu tahaaro qaadanayay imaa biyo inuu yahay wa imaa wax kaloo bedelka uu yahay halkaa waxaad ka ogaatay asalka tahaaradu waxaa lagu tahaaro qaataa ama طahaaraةu xadaثin ha noqoto ama طahaaraةu khabatin iyo najaasatin ha noqotee biyaa wax lagu طahiraa wa min hunaabaa kutubu الfuqahaa kitaabu طahaara markay keenaan yaa biyaha laga bilaabaa waxaa wax طahiriya biyaha biyahana mualifka naadimkeennu ma sheegin aqsaamta ay ka koobmaan biyahaas biyo aqsaamta ay ka koobmaan ma sheegin laakiin wax kastaoo biyaha mutlaqa ah oo beyenimo rabbi u abuuray weeye ama maa u samaayi ha noqdaan sida ilah yihi waanzalnaa min asamaa'i maaan tahuuran cirka biyaha aahira ka keenay ama biyaha badda ha noqdaan ee nabigu sala allahu alayh alih wasalam uu yihi markii la weydiiyey huwa aطahuuru maauhu alxilu maytatuhu biyahoodu baddu waa aahir ama maaulbid iyo dhulka biyo laga qoray oo laga soo saaray ha noqdaan asalka saddexdaasa biyaha u ah biyo barafoo la fadhiisiiyey iyo biyo roobku soo degay habeenkii sayaxag caleemaha fuula iyo waxyaabahaasoo kalena waa iska tabaco asalkooda ama dhulkay ka yimaadeen ama cirkay ka yimaadeen marka saas darteed ama dhul ha laga qodo ama bad ha ku jiraan ama samada cirka toosa uga yimaadaane biyaha baa asal tahaara u ah walidaalika mualifku xasnaadinku xasriyayo wuxuu ku yidhi wa inamaa yasixu waxaa keliya u asaxaa tahiirun in la tahiro bimaa ay bimaa-in hamsadii waxaa weeye wasanka dartii ayuu uga tegey wainamaa yasixu waxaa keliya oo asaxaysa tahiirun in wax la tahiro bimaain biyo biyahoo uliqa la iطlaaqay oo laga xadfay oo laga gooyey wax qaydiya erey labaadoo raaco macnaheeda wax ka caddeeya ereyga mulaqa iyo muqayaday biyuhu u qaybsamaan biyaha mulaqeehi waa ama maau samaayi ama maau lardi ama maau baxa bixaariya wixii taabicu ah wey wax waxaa jira biyaha aan ahayn laakiin biyo lagu magacaabo bini aadamka waxaa laga abuuray min maa-in daafiqin manida biyo waa la yidhaahdaa oo almaa waa la yidhaahdaa nabiguna cala salaam waa ka yidhaahdaan maalinu ghazawaadka lagu jiray oo nin ay waraysteen baa waxay yidhaahdeen annagu xagga ka timid baareriyaa lahayd isukaay sheegun idinku markaas dukaad sheegto baanu isukaa sheegaynaa baa layidhi markuu ninkii warramay bidinku iyo xaggeed ahaydeen naxnu min maain buu yihi naxnu min maain ninkii madaxan baa weynadaa min maain ma biyo ceel hebelba dadka dagaannahayba ma maain baa nalaga abuurayba oo manidii loo jeedo intii uu isweydiinayeyna nabiga ninkala socda way isaga tageen xadiidkii saxiixa ku yihi saxiixankaa waa ku ahaa marka maxaa qabays waajibiye la yidhi inama almaau min almaai biyaha qabayskaa biyaha janaabadii ee yimid baa waajibiya marka waxaan uga jeedaa manidu maain daafiqin iyo mid waliba maa waa lagu magacaabaa laakiin maaun muqayadu wey waxaa jira saasoo kaleetaa maa muqayad baa la yidhahdaa waxaa kaloo raaci kara biyuhu hadday isbedelaan wax asalkoodii biyo ahaa oo isbedelayna waa ku iman doonaa wuxuu intuu biyo yahay biyanimadii midabkii iyo dhadhankii iyo urtii sidii ilaahay ku abuuray uu baaqi ku yahay ama macaan ha lagu abuuro ama dhanaan sida biyaha badda ilaahay ha ku abuuro inta uu sidiisii uu yahay yaa la yidhahda almaau lmulaqu biyo mulaq waxaa looga jeedaa wax biyo markii la yidhaahdo uu magaca ku dhaco ereygaa biyo oo mulaq bimacnaa erey labaad aan la raacin inuu qeexaya oo maau rajul iyo maau lmar'ati iyo maau lwardi iyo aan waxba la dhihin almaau biyo haddii lagu yihahda maxaa u qaadan lahayd intay biyo sidii yihiin wey shaahi dad baa waxay ku dhihiin biyo kulub laakiin haddii biyo la yihahda shaah lama fahmayo biyo caaliga la fahmaya laakiin haddii nin casar baa la jooga ay biyo kulul baa noo keentaan biyihii kululaa marka waxaa u qaadan shaah waay biyo kulul bay xilliga cabaan qolyaha baashan kale cabana biyihii kululaa marka la yidhaahdo khamri bay ka fahmaan oo kuleelkeedu kuleelkii bishimaha guyayey mahe waa kii jirka kicinayey ee maskaxda waalayey wey marka macaa waxbaa lagu daraa laakiin warniyo biyaan u baahanay haddii lagu yidhaahdo ereyga biyo marka la yidhaahda isagoon waxba la raacinin kuwa ay ku dhacaan wey biyaha loo jeedo laa mustacmalin biyo mustacmala wax looma taahirin karo oo horey loo soo isticmaalay beydka kitaabu ahaara ugu dambeeya abyaada beydka ugu dambeeya intaan baabu najaasa la gelin buu masalada mustacmalka ku soo celin doonaa oo axkaamteeda uu hal beyd u khasisi doonaaye halkaasaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala haddaba tahaaradii hadas iyo khabas labadaba waxaa keliya wax lagu daahirin karaa biyo biyahana almaau lmutlaq waa inay yihiinoo biyo magac labaad watahayne waxa biyo markii la yihaahda maskaxda usoo degdegaya ee loo fahmayo inay yihiin wey haddaba xasriga inamaa uu geliyey asaaladii buu tilmaamayaa walidaalika biyuhu asal inay yihiin waxaa loo daliishaday wax kaloo sharcigu uu ku ilaaqay oo magac si guud daahir weeye loo yiri waxbuu dahiraa biyaha keliya jiraydaayen maan tahuuran iyo yanzul calaykum min asamaai maan liyuahirakum bihi iyo nusuusta lamidka ah ciidan lagu tahaaro qaadanaya can ilxadat ee turaabka iyo tayamumkaa waxaa shardi looga dhigay biyo in la waayo oo caddaynaysa inay bedel yihiin falam tajiduu maaan fatayamamu waa bedel marka iyagu isagii maaha inta biyo la heli kara iyagu meesha ma yaallaan laakiin xalaal intii la heli kara bakti ma la cuni karaa maya inta biyo la heli karana cudurdaar kala mooyaan asalku ciid lama isticmaali karo amaa daylu lmar'ati waxa yuahiruhu maa bacdahu loo yiri waa lidaruurati bay yidhahdeen waxa kaloo dhan waa xaalaad khaas iyo daruura saa darteed asalku waa biyo isagu ma soo reebin kuwa kale laakiin de qawaacidda sharciga iyo abwaabta uu keeni doono baa istinaha laga gartay laakiin asalku tan inay to ku meel ku dhigay ayb kaasi waa biyihii waxaan lagu tu tahaaro qaadan karin najaasana aan tahiraynin xadafna aan rafcinaynin oo daweyse iyo qabays midna gelin waajiba mustacmalka biyaha ah faahfaahinta mustacmalku gadaal bay ka iman insha allahu tacaala wax la biyo labaad oon gelin baa jira walaa bimaa aydi ladii bimaa ayi ladii kiina ma galaan wax daahirin tagayara doorsoomay bitaahirin daahir ku doorsoomay daahirkoo mukhaalitin ku dhex darmaday oo dhex galay tagayuran doorsoon kaasoo hayara bedelay iطlaaqa ismi magacii alma aha in lagu iطlaaqi karo fii طacnihi bedelay dhadhankooda aw riixihi urta aw lownihi midabka wa yumkinu ayna suuragal tahay istiqnaaruhu inay biyahani ka deeqtoomaan bisawnihi in laga ilaaliyo laga xifdiya ay kaga deeqtoomaan halkan mualifku wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo hadday biyihii midabkoodii ama dhadhankoodii ama urtoodii isbedelaan wax ku dhacay oo lagu daray marka hore laba mid buu noqdaa waxaa ku dhadarmaday ee biyihii bedelay madaahir baa mise waa nijaas najaase hadduu yahay way iman doontaa waa xaalad gaaroo baabu najaasay geli haddii waxaan ku darmada ee bedelay uu daahir yahay waxaa laleeyahay waxaan daahirka ee bedelay ma waxay biyuhu ka deeqtoomi karaanba miseba waxaanay biyuhu lagaba ilaalin karin kan biyaha laga ilaalin karaa soo horeeya oo ku yidhi wayumkinu istiqnaahu bisawnihi wixii biyihii ay ka maarmaan darisnimi iyo meelay iska soo galaan biyahana aanay jirin lagana ilaalin karo ee biyihii ku darmada ee daahira ee magacii biyanimada ka saara ama dhadhankii uu bedelay buu kaga saaray ama midabkii uu bedelay buu kaga saaray ama urtii uu bedelay buu kaga saaray biyahaasi waxma dahirin karaan asalkoodu waa biyo inay sidii u shubmayaan isma bedelin tusaale ahaan biyihii caanaad ku dartay markaasay midabkii biyanimadii isbedeleen oo caana baraxay noqdeen caanaha baraxa makuma biyo wax lagu tahirin karaa maya laa khabasan walaa najaasatan mina caleen baad ku karkarisay shah baad ka dhigtay adooba caddayninba shaah dhigaysay noqotay ama riiji ama strungia midaad tiraadaba shaahi biyihii waa biyo ibriiq dhan baad biyo dab saartay in yaroo caleenaad ku dartay midabkiibaa isbedelay shay daahiraa midabkoodii bedelay biyahan iyo caleentu ma waxay qasab tahay inay istara isku darmadaan oo isdhexmaraanba mise waxda barnaha ka soo qaadoo ku riday biyihii baad cusbo ku dartay kaasay dhanaan noqdeen biyihii macaana cusbadu waa labo cusbadaan ka hadlayno waxaa la almilx iljabali weeye almilx ilbadnamaai maaha cusbada badda laga soo guray iyo badaha laga soo saaray biyaha hadday dhanaanaysa ma nijaasayso tahuurkoodii bay ahaanayaan laakiin cusbadan duurku waayo kuwaasi waa cusbo biyo guntamay wey biyihii badda intaad soo qaadda kuwii bariga haddaad ku darto midab dhahanku isbedelana marka hore waxba kama bedeshay biyihii badda dhanaanaa iyagoo daahir ahaa oo tahuur ahaa haddaad soo qaaddo biyihii macaanaa ku darto dhadankii isbedelo maxay yihiin cusbadii badda fadhiisatayna waa lamid iyoma beel biyaa fadhiisatay laakiin almirxuljabali waxaa la yidhahda cusbadan banaanka iyo duurarka laga soo qodo biyihii hadday dhadhankoodii bedesho shay daahira bedelay yumkinu istiqnaahu canhu yumkinu istiqnaahu canhu waxaad fahmi doontaa wastatni takyiiran bicuudi sulbin markaan gaarno waxyaabahayna ka maarmi karin biyo dhulkay ku jireen iyo roobkii daay meeshii biyo mareenku soo mareen iyo geedahay biyuhu ku hoos jireen caleentoodii ku daadatay iyo biyuu muddo dheeray soogee wasakday kor fuushee laleebada ahayd iyo kuwaasoo kaleeto de lagama ilaalin kara biyihii kuwa waa baab gaara laakiin waxaan biyuhu ka maarmi karaan isagiina daahira midabkii ama dhadhankii ama urtiina bedelay imaa taxqiiqan wa imaa taqdiiran dhe marka taqyiirkaa uu bedelay min xaqiiqi oo xisi oo daahiruu noqon karaa sida caanaad ku dartay shaah baad ku dartay khad baad ku dartay wax kalaad ku dartay way isbedeleen ama taqdiiran buu noqon karaa wax biyihii midabkoodalaad ku dartay biyihii wax midab biyadaad ku dartay oon biyo ahayn maxaa la samay gaas baad ka buuxisay gaas ma biya allahuma inaad leedahay sidii ninkii intii gaaska dadka u geeyo yidhi bay garan waayeen caryaashagu yidhi biyo intii dab lagu shido taabsiyo buldhi mid la yidha anaa garan maxay tahay naarta laga soo dhaamiyey buui naarta laga soo dhaamiyey hor male buui taa inaad dhihi maana gaas baad soo qaaday waagi hore waxay fuqaadu dhihi jireen maa wirdin batrool baad soo qaaday gaas baad soo qaaday kaasaad hadda wada garanaysaan magaalaad joogtaane biyihii meeshan ku jiraad ka ku dartay biyihii buu la midab yahay midab isma bedelin soo maaha inuusan dhadhan bedelin baa dhici karta mararka qaarkood xoogga uu leeyahay ama biyihi intay leegihiin waxaa la taqdiiran baa la dhihi waxaa la dhihi intaas oo caana ah haddii lagu daro ma bedeli lahayd waxaa la leeyahay waxaan lagu daray biyuhu maanta midabna ma bedelin dhadhanna ma bedelin sababtoo waa min lownkiisa waa min jinsi ilmaai oo kaleeto wey laakiin waxaan ka soo qaadaynaa kani oo wax ka midab duwana haddii lagu dara ma bedeli lahaa ha haddii la yidhaahdo muay mutaqayir baa laga soo qaadi markaynu ka soo qaadayna maxaynu ka soo qaadi waxaa la yidhi alwaanta mutawasitada ah laga soo qaada dhexdhexaadka alwaanta aada u culus sida khada oo kaleetiyana ka soo qaadi maysi kuwa khafiifka ana ka soo qaadi maysi alwaantiiyo midabada dhexdhexaadka oo kaleeto gaaskii oo midabkaa laho intan oo midabkaa leh hal litiroo gaasaad ku dartay hal litiroo caanaha haddii lagu daro ma bedeli lahayd balaleeh iyo hal litiroo shaah midabada khafiifkaa loosoo qa loo soo qaadi maayo kuwan aadka u culusee wax yar wax bedelaan lasoo qaadi maayo kan mutawasidkaa waxaan rabaa inaan idhaahda fuqahadeenu waxay yidhaahdeen taqyiirkaasi xisiqa xaqiiqi ana waa noqon karaa taqdiiri kasoo qaad ahna waa noqon karaa taqdiiriguna wuxuu noqdaa markii wax biyihii lamidab ah lagu daro waxaa laga soo qaadi isagoon lamidab ahayn intaa haddii lagaga daro hadduu bedeli lahaana waa mutaqayir hadduuna bedeleyna mutaqayir maaha midabkee baan qiyaasaa ka midab ahaan tusaale ahaan midaan aadna u adkayn aadna khafiif u ahayno dhexdhexaada khayrulumuuri wasatuha ka raacbay yihahdeen marka wixii mutaqayir hadduu yahay oo magacii badalo ama midab baa bedelmay ama dhadhan baa bedelantay ama ur baa bedelantay waxaanina qeydka labaadi horta midabki horta magaciibuu bedelay isbedel buu keenay qeydka koowaad qeydka labaadi waxaan isbedelka keenay waa daahir qeydka saddexaadi waa waxa biyuhu ay ka maarmi karaan saddexda hadday isu tagaan almaau aahirun hayru tahuurin wey ama hayru mutahirin iyaga laftooda waa daahir waad cabi kartaa cunto waad ku karsan kartaa oo biyihii aad shaaha ku dalacday shaaha ku karisay haddana beriis waad ku darsan kartaa adig kunfacaya nijaaso maaha waad cabbi kartaa laakiin طahaaraةu xadaثin iyo khabasin kuma samayn kartid saas darteed walaa bimaa biay biladii kiina wax laguma طaahirin karo tagayara bedelmay biطaahirin shay daahira ku bedelmay daahirkoo mukhaaliطin dhex galoo ku dhex darmaday tagayuran bedelan hayara bedelay iطlaaqa alismi magacii biyanimadee lagu iطlaaqi jiray bedelay oo shaah iyo caano iyo cadays iyo badaxiyo ka dhigay fii طacmihi dhadhankiisa bedelay aw aw riixii urtiisa bedelay aw lownihi midabkiisa bedelay walxaal yumkinu ay suuragal tahay istiغnaa'uhu shaygaa muqayirkee wax bedelay in laga maarmo bisawihi in laga ilaaliyo canilmaay biyihii laga ilaaliyo laga ilaalin karo wey halkaa wuxuu kuu qeydkaaba dambe waxaad ka faa'idaysayeen kun istiqnaa'uhu bisawnihi ay canilmaaye oo haddii aan lagaba ilaalin karin oo biyihii ka deeqtoomi karaysee la yiri istiqnaaha iyo sawnku laba macnoay tilmaamayaan wax waxaa jira laa yumkinu listiqnaau canhu kalardi biyuhu meel aan dhul ahayn ma ku jiri karaan biyuhu dhul bay ku jiraan sooma muddo dheer inay ku jiraanna kama maarmi karaan haddaan la dhuranin laa yumkinu sawnuhu canhuna waxaa weeye waxay ka deeqtoomi karaan asal ahaan biyuhu laakiin maqaamkay joogaan dartii aan laga ilaalin karin meel goday ku jireenoo geed baa ku yaalla geedka caleentiisa ma ka ilaalin kartaa caleenta biyuhu daruuri ahaan uguma baahnoo marar qaarada meel banaana ku jiraan laakiin dhulka way u baahan yihiin meel aan dhulaha kuma jiri karaan marka laa yumkinu istiqnaa'uhu canhu waxaa yirti labadii baa la soo reeba marka wastafni soo reeb marka takyiiran isbedel bicuudi sulbin geed cuuda ama geedaha kaafuurka ah cuudku waa laan sulbiguna waa ismi min asmaai kaafuura bay leeyihin marka geedka kaafuurka iyo cuud meelay biyuhu galeen ku yiilay baa biyihii caraftoodii bedelay biyihii way soo baxeen meel bay ku soo galeen meeshii geed geedahan carfoon ah baa ku yiilay geedkiibaa biyihii saameeyey oo biyihii markaad sidaa tiraada sanka u dhaweyso geedkiibaa ka soo uraya madhahaynaa wuu isbedelee maya laa yumkinu sawnu canhu lagama ilaalin karo limashaqati alixtiraazi canhu wey aw waraqin ama caleentii geedka waraqi shajarin aw tuxlubin ama laleebadii biyaha ama xayaabadii midaad tiraadaba biyuhu markay fadhiistaan labeen baa dusha ka fuusha soo maaha taasaa uxlub la yidhaahdaa luqadaha soomaaliduna qolaba waxbay u taqaanaan laakiin caanaha haddaad taqaanaan sidood iyo shaha cadayska aad taqaanaane markii shaha kulloo cadaysa wax yar uu yaalla dabayshu marto waxbaa kor fuula soo maaha maxaa la yidhahdaa ya okay biyahana markay muddo meesha ku jiraan waxbaa kor fuula soo maha maxaa la yidhaahdaa xayaabo waa la yidhaahdaa maxaa kaloo la yidhaahdaa birifna birifna waa la yidhaahdaa laba maxaa kaloo la yidhaahdaa ya ya saababana waa la yidhaahdaa idinku calaa kulli xaal waxaa looga jeeda haddaad fahamtiin nin walaba loo kalkaagilaad marka intaa ka dambeeya loo kalkaagi markaad joogto ku fasiro marka wuxuu yihi aw tuxlubin aw turbin ama ciidda ay ku jireen marar badan biyuhu meesha cara guduuda markay ku jiraan dhulka suubaanka la yidhahdoo kaleeto way guduutaan soo maaha midab baa isbedelay way nijaasoobeen may aw turbin wey ama meel dhulka ciiday soo mareen biyuhu ha noqdaan biyuhu roob markuu da-ay meel isugu yimaadaan dhulkay soo mareen midabka waa saameeya ama dhulkay ku jiraan ha noqdaan waxaa la midab ay leeyihiin aw tuuli muksin wakti dheer biyuhu markay jiraan midabkooda yaraha cagaar cagaar buu noqon sooma markaad korka ka eegto markaad biyihii saan qaadaad shubto waa biyo caadiya korka markaad ka eegtana yar cagaar cagaar ma yar madow meel ciid madow hadday ku jiraanna markay biyuhu wedelka noqdaan ama ajada noqdaan aja mataqaana biyuhu markay intay meel ku jiraan meel yar ciid madowa mudda ku jiraan urtooda way isbedeshaa dhadhankooda waa isbedelaa midabkooda waa isbedelaa tuula muksin bay fuqahadu kusoo ururiyaan muddo dheer bay meesha ku jireen biyaha dhadhankoodu bedelmay oo kaleeto wey kuwaas ma nijaasa maya sababtoo ah waxaa la waayey sax waa tagayur qeybkii koobaad sax waa daahir waa qeybkii labaad laakiin qeybkii saddexaada wa yumkinu istiqnaauhu bisawnihi baan jirin marka tahuuriyada waxay ka baxaan saddexdaa shardi marka la helo daahira tagayur la helo yumkinu istiqnaahu canhu ah aw sawnuhu haddii qeybkii dambe shardigii dambe la waaye tagayurkii waa hayaa shaygii daahir lahaabaa bedelay laakiin shay-an laa yumkinu sawnuhu can ilmaayi aw walaa istiqnaau lmaayi canhu kaasoo kale tahuuriyadii kama saaro maxaa u daliila waxaa u daliila qisatu biri budaaca biri budaaca madiinuu ku yiilay xilligii nabiga sala allahu alayh alih wasalam qashinkiiyo wax walbana waa lagu tuuri jiray saxaabadii tilmaamaysa sida abu daawuud iyo keyrkii warinayaan waxay leeyihiin waxaa ku jiray maa-an mutagayiran biyo markaa kor ka eegtay isbedelay baa ku jiray nabiga waxaa la weydiiyey ma ka weysaysan karnaa markaasuu yihi ha biyuhu waa badnaayeen marka maqaarkay ku jiraan iyo lituuli muksin bay fuqahada qaarkood ku fasireen kadib wuxuu yihi markuu saddexdaa mas'ale ka gudbay walaa bimaa'in muطlaqin xallatu cayn najaasatin wahuwa biduuni lqullatayn wuxuu yidhi biyihii aahirka ahaa ee mutahirka ahaa waa qaybtii koowaad almaa mulaq wey qayb waxaa labaysay aahira laakiin aan waxba ahiraynin waa tii biyaha saddexdaa shardi ku tagayuray wey tagayurkii iyo shay aahiri iyo kun isqnaa canhu sawnu biyaha nooc saddexaad baa jira ka hore waa aahirun muطahirun ka labaad waa aahirun hayru muطahirin biyo saddexaad oo najis ah jira biyaha najaasada waxay ku noqdaan laba mid bay ku noqdaan imaa iyaga oo badan inay najaasadii badasho way ku nijaasoobaan wa imaa cinda shaaficiyati iyaga oo qolatayn ka yar inay najaasadii taabato labadaa masalo haddaba kuusoo hartay oo labaduba maau najis baa laba xaalo leh xaaladii horeo biyo qollatayn ka yaroo najaaso taabatay buu kuu keenayo walaa bimaain biyana wax laguma daahirin karo laa mustacmal intii buu daba socdaa muطlaqin biyaho maain muطlaqin oo midabkoodii iyo urtoodii iyo dhadhankoodii aan waxba iskaga bedelin kaasoo xallatu ay ku degtay ku dhacday caynu najaasatin najaaso caynteed ay ku dhacday walxaal huwa biyahaana biduuni lqullatayni qollatayn ay ka yar yihiin biyo qollatayn ka yar oo sidoodii ah laakiin najaaso ay taabatayna waxba laguma dahiri karo waa najaasoobeen oo marba hadday qollatayn ka yar yihiin bimulaaqaati najaasati najaasadu inay taabato bishardi an takuuna waaridatan bay ku nijaasoobaan cinda shaaficiyati bishardi an takuuna najaasatu waaridatan waa taqaanaa masalat lwaarid walmawluud masaa'ilka mucaqadkaa bay kamid noqotay shaaficiyadu inay tahay inay masaladaa ka jawaabaan biyaha culqataynka ka yar waxay u deliishadeen xadiidkii ibni cumar ee sunanka saxiixa ee nabigu la alayh salaatu wasalaam idaa balaga almaau qulatayni lam yaxmil ilkhabasa waana xadiis saxiix biyuhu hadday qollatayn gaaraan ma nijaasoobaan lam yaxmil ilkhabas waxaa looga jeedaa sida riwaayo kale ay caddaysay lam yanjus ma nijaasoobaan xadiidkaa mafhuumkiisu waxaa weeye haddaynan qollatayn gaarin way nijaasoobayaan mafhuumkana macnihiisu waxaa weeye shardigaa mafhuumu shardigaa idaa uu faa'iideeyey haddii qollatayn ka yar iyo ka badan ay isku wada mid yihiin maxay tahay faa'iidada idaa balaga almaau qulatayna loo leeyahay almaau laa yaxmilu lkhabasa muxuu isaga dhigi waayay nabigu sal l slam biyuhu ma nijaasoobaan nabigu markuu yihi biyuhu qollatayn hadday gaaraan ma nijaasoobaan halkaa waxaan ka garannay xadda qollataynka ee lagu xiray wixii ka yar inay nijaasoobayaan waa mafhuumu shar anwaacu lmafaahiim mafhuumu lmukhaalafada anwaacdiisa kuwan ugu xooga badan buu ka mid yahay shaaficiyadu waxay yidhahdeen haddii la yidhaahdo fain qiila ictiraaf haddii la keeno laakiin ictiraafka intaanan keenin aan kuugu dara xadiid labaad bay shaaficiyu dariishadeen laakiin dalaalada xadiidkan oo kaleeta maaha xadiidka labaad waa xadiidkii abi hureyre muslim ida stayqada axadukum min nawmihi falaa yagmis yadahu fi linaa'i xataa yagsilahaa alaaan ka soo kacay biyaha gacanta hagelina sabab faina axadakum laa yadrii ayna baatat yaduhu midkiin ma garanayo gacantiisu meelay bariday xadiidkan waxay idhahdaan laba macnaa laga faa'iidaystay midna waa mina waa axkaam sharciya oo kala duwan midna waa adab sharci ah adabka sharciga waxay yidhaahdeen cifatu lisaan baa laga faa'iidaystay nabigu alay salaam hadalka waa duuduubay waayeelkuna usha agtiisaa lagu dhuftaa bay yidhaahdeen nabigu wuu dhihi jiray gacanta inaad dabada kula jirtay waa dhici karta laakiin ma dhihin jirkaagana meel gacantu hadday taataabato maantao dhan adoo soo jeeda meelaan loo ogolayn horta inay gacantu iska taabata gaar ahaan midigtu waa xagga hoose meel laga yaabo uun in wax ka soo baxaan oo wax nijaaseeyaanna afkaaga dhareer ka yimidna ma aha sankaana duub ka yimid ay gacani taabatayna ma aha oo intaad taabataa baad ku tukan kartaaye meesha maxduurka ah ee wixii ka yimaadaayey dhib iyo najaaso la xiriirtay inay badanaa ka banaanin xagga dambuhu nabiguna ma magacaabine wuxuu yidhi oo keliya fa ina axadakum laa yadrii ma oga ayna baatat yaddahu intuu hurday gacantiisu meelay martay ma oga halkaa waxaa la yidhi dadku had muhimaddu waa waxaad rabta inaad u sheegta inay fahmaane erey foolxun inay dhagahoodu maqlaan laga fiican inta laga maarmi karo nabigana cahdigiis saasuu ahaan jira alayh salatu asalaam lidaalika maalin gabadh markay u timid ee gabadha caadada ku dhacday qabaysanaysa maxay samaynay tiri wuxuu yidhi suuf iyo cadar intaad qaadato meelihii dhiigga marmari markaase waxay tihi sideen u marmariyaa wuxuu yidhi subxaana allah marmarioo dh caishaa soo jiiday waxay tihi anaa gartaye anaa u sharxay bay tiri marka nabig asa wuu dhihi karay hadda waxaad arkaysaa waagii ugu darayn wadaad kitaab akrinaya baan meel noodistana ku maray safar baan ahaa bas baan na istaajiyey salaad baan intaan tukanayey salaad casar baan salaadii tukan kari waayey afxumadii wadaadkii kitaab minhaaju akrinayaa erayada wuxuu ku fasirayaa wixii laga xishoon jiray adakar markuu soo maro magacii laga xishoo jiruu mari alfarjo markuu soo maro sidiibuu mari markii kitaab nikaax buu akriya walow wataya zawjata wixii qaabka daraabu ku dhawaan salaadii tuka wareeg markii ereygu ereyga sharafta iyo anshaxa inaad ilaaliso buu nabigu barayay bay yidhahdeen faina axadakum laa yadrii ayna baatad gacantaadu meelay jirta garan maysa meelay jirta garan maysa inta kale dhib ma lahayne meesha dhibka lahaa martayaan warmaysid wy adiguba gara waxaa loo jeeda waxay dh fuqaha shaaficiyadu meeshaasi ixtimaalu najaasa weeye gacantii haddaba ixtimaalu najaasa soo martay baa la yidhi biyihii yaraaya inaa ku jiray waa biyo yar gacanta ha gelina maxaa gacanta inaad gelisa loo diidan yahay afka hasaaren laguma dhihin gacanta waxaa loo diidan yahay maca ixtimaali najaasatiha yaxtamilu najaasata almaay najaasa muxaqaqaana najaasa muxaqaqay keentaa najaasa muxtamala ana najaasa muxtamalay weelka ku keenaysaa biyi mafhuumkan ka garanayda lakiin kaa ka mafhuum cad haddii la yidhaahdo shaaficiyadu waxay dhahay xadiidka abi saciid alkhudri almaau tahuurun laa yunajisuhu shayun waa cam shay waa nakira fii siyaaqi nafyi oo laa yunajisuhu bay gashay nakiratu waqacat fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuuma cumuumka mantuuqa aan haynaye mafhuum maxaad u keentay marka la yidhaahdo waxaa imanaysa mas'aladii hal yajuusu takhsiisu caami bilmafhuumi naska caamka ah mafhuuma lagu khasisi karaa nacam cinda akari lculamaai akari lfuqahaa waxay dhahen nusuusta cumuumka ah mafhuumku wuu khasisi karaa waa masala usuuliya khilaaf ka jiro haddii waxay dhahe aktar fuqahaa aada nala ogolaateen mafhuumka cumuumka inuu khasisayo mafhuumkana waa khaas maa duuna alqulatayni xadiidka abu saciidna waa caam qulatayn iyo wixii ka yar wixii ka badanba fa kaana mafhuumu xadiidi ibni cumara akhasa min cumuumi xadiidi abi saciidi markaasi fuqahada shaaficiyadu maleen anu horaan kugu sheegayo wejka madhabka un baan cadayn wixii muxtamal eh dacfigiisu aada waadixuhayne wax badan fiqi muqaarana ma akriyayaan horay idiin idhi fiqi madhabi aan akrinaya ayib wuxuu ku yihi marka wastafni meytan qolataynku waa imisa isagaa kuu keeni doona minhaaj lama horordo wastafni meytan damuhu lam yasili aw laa yuraa biarfi lamaa yaxsuli wuxuu ku leeyahay najaasaadkan biyihii markay taabtaan way miljaaseeyaan la leeyahay wastafni soo reeb meytan bakti damuhu dhiiggiisu lam yasil uusan dareerin shaygii baktiga aan dam saa'il oo dhiig dareera lahayn waxba ma nijaaseeyo waa macfi meytadi iyo baktigu waa nijaas haa laakiin meytaa laga soo reebay meytada aan dhiig dareera lahayn waana xadiidkii dubaabkuu tilmaamayaa idaa waqaca dubaabu fii inaa'i axadikum falyaqbishu ha tiimbiyo faina fii axadi janaaxayhi daaan wa fi laakhari dawaan labada garab midna cudur buu ku wataa saxiixaa wainahu yatadaad u baahantaood sii cabayso hataa iska turto suntii buu kugu reebay suntii dawadeediina baarka kale ay ku jirtaaye haddaba haddii la yidhi wadageli daali lama dhihin wadageli baa la yidhi wadageligiina waxaa lagu cileeyey wuxuu cudurka geliyey caafimaadkiisii dawadiisana hala gasho jermiskiisii wixii dili habahaaaa ku jire halkaa waxaa laga gartay isutur daawadii iyo cudurkii isutur markaad wadagelisay xoolahagina waa ku xalaala waa ku daahir maalada malahu saa'ilon dhan baa looga qiyaastay sida injirtii kaneecadii taksigii waxyaabahaasoo dhan waa isku mid tadaksi dhiig dareera hadduusan lahayn kaneeca maa dhiig dareeraleh injir maa dhiig dareera leh tala yaabaysaan daksi iska tuur baa dhaantay injir waxaa ku dhacday iska tuur macnaheedu hadday ku dhacda ma nijaaseyn wey maya xukunka sharcigaasaa wey adug cab iyo ha cabin haw aday kuu taalla wey ma ka maarantaa miye kama maarantid mas'alo kale wey laakiin sharcan ma waajib baa in la daadiyo oo nijaas miya maya waxaan lamaa laa dama lahu saa'il baa halkaa laga qaatay waxaa kaloo lamida ow laa yuraa aan la arkaynin biarfi isha aan lagu arkaynin lamaa yaxsuli markuu xasile ee ku dhaca jeesadiiiyo cayntii ay gaarto wax ili qabata aan ahayn wax ili qabata ahayn waxay yidhaahdeen ka rashaashi lbawli kaadi baa soo duulduushay waxbaa dareentay lugahaaga gaaray qabow iyo waxbaa dareentay waad fiirfiiriso waxaa taabataad weyday iska soco dhib malahan daksi aad aragto baa najaaso ka soo duulay suu soo duulayuu kugu degay qabow baa dareentay meeshiina wax muuqdoo ku haray male macfi weeye laa baasa maa laa taraahu lcuyuunu aalibu naas cuyuuntoodu waxayna arkaynin wey qof waxay fuqaadu yihahdeen qof aadin dafiifiiqan hadduu jiro oo wixii arka ka waran haalibkaa la raacaya naadirku xugun malaha yihahdeen halkaa waxaan ka garanay haddii qalab weyneeye la qaato indhaha la gashado inaan ictibaar lahayn alcaynu mujarada alcaadiya haalibu cuyuuni naasi looga jeedo aw laa yuraa aan la arkaynin biarfi isha lamaa yaxsuli maxay u daliishadeen waxay yidhahdeen litacaduri taxarusi canhu najaaso aad aragtaad iska ilaalin kartaad nadiifin kartaaye najaaso aanan arkin boo iliba qaban weyde meel loo raacana la waaye waa shaki asalkana meesha aahir bay ahayd walyaqiinu laa yazuulu bishak wlmashaqatu tajlibu taysiira labadaa qaacide intay galeen bay meeshaana ka siibteen aw qulatayni birutayli ramli فوق ثمانين قريب رطل قلتان بالدمشقي مية ونحو أرطال أتى الثمانية وحكار لي رطلق محور نجمع وحين هذا المقاييس فقال ولا استعمال الشرين waxaan inagu kiilooyinkaan isticmaaliya ma ahayne waxaa inagu gadaal ka soo gaarnay wax yar oo roda la yidhaahdo aad soo gaartay baan u malaynayaa ee yara la saarsaari jiray ridligu gobolladii la joogayna waa la kala ridli weynaan jiray saa darteed daraahimta oo dirhamkii badanaa saddex garaam haalibka uu ahaan jiray haalibku waagii hore halka dirhami haaliban wixii de wax sinti garaam garaam iyo in yaroo garaam wax ka yariyo miisaanka iyo qalabkan lagu miisaamaya aadka daqiiqa waa ma jiri jirin laakiin markii la dabagalay hadda waxay u badan tahay saddex garaam wax yar dhiman wax yar la socda fridkeeda saddex garaam buu ahaa haaliban marka daraahimtaa lagu boobi jiray rowalka masrigii misuu u dhigmaa intaasoo dirham buu u dhigmaa aridu lilciraaqi misuu u dhigmaa intaasoo dirham buu u dhigmaa aritlu shaami misuu u dhigmaa intaasoo dirham buu u dhigmaa saasaa la dhihi jiray waxa waxay ahayd muhimaddu inay fahmaan qolotaynku imise u dhigmaan qolotaynku wuxuu ku leeyahay kow iyo sideetan taqriiban waxbaa dhiman sideetanna way ka badan tahay kow iyo sideetanna ma gaarsiisana rodol ma gaarsiisana qolotaynku ramla oo magaalada filistiin ku taalla ah dadkii joogay ile ninka naadimka ah baa wuxuu ahaa reer ramla marka ramlo wuxuu leeyahay radalkaan isticmaalaay qolotayn markii loo fiiriyo kow iyo sideetan bay ku dhowdahay sideetanna waa ka badan tahay kow iyo sideetanna ma dhanna oo qulatayni laba qolatayn kaasoo biru tayri ramli rodalyaowga magaalada ramlaay ku ah fowqa amaaniina sideetan wax ka badan qariiba ridlin hal rodal wax ku dhow bay sideetan dheertahay hal rodal bay dheertahay maaha wax hal rodal ku dhow bay sideetan dheertahay sideetankaas waxay dheertahay rodal kaamila meehe rodal dhadhow wey a fowqa amaaniina sideetan bay waxay ka koraysaa qariiba ritlin rodal wax u dhow marka kow iyo sideetan bay ku dhadhowda walqulataani labada qolatayn bidimishqiyi dimishqi rodalka laga isticmaalo marka laga fiiriyana miyax boqol iyo wanaxwi arbaalin rodallo wax u dhigma atad ku timid amaaniyatan xaalaytay sideed boqol iyo sideed rodal wax u dhadhow bay noqotaa toddoba iyo wax sideedana boqol iyo sideed iska dhacdo boqol iyo sideed rodol wey reer dimash haddaba waxaa halkaa ka garatay ramlada rodolkeedaa ka waaweyn rodolka dimasha hadalka rodolka dimasha boqol iyo sideed uu yahay qolataynku kani wuxuu uga dhigmaa kow iyo sideetan ini kale waaweynaa waa arkaa sooma waxay dhahdeen garaam marka loo bedelo reer masar rodolkoodu afar boqol iyo konton garaam buu ahaan jiray rodolka reer masar afar boqol iyo konton buu ahaan jiray cinda aljamhuuri rodolka reer shaamna kun toddoba boqol iyo siddeetan ilaa sagaashan garaam buu ahaan jiray suma kala fogo saddex midkan ah waxaa ka badan hal midkana wax ridal loo kala yaqiinay reer ciraaqiyagu waxay yidhahdeen saddex boqol siddeetan iyo laba meelahaasu ahaan jiray kaasaa ugu yaraan jiray isku soo ururiyo hadda markii la isku celceliyo waxaa la isku hayaaba boqol iyo sagaashan litirba ilaa laba boqol iyo lix iyo toban litir intaasay udhexeeyaan intaan arkay qola laba boqol iyo lixan baa laba boqol iyo lix iyo toban baa ugu badan intaan arkay litir qiyaastii qolada ugu yaraa arkayna boqol iyo sagaashan wey marka waxun labadoo boqol oo litir ah wey qiyaastii haddaan laba boqol iyo lix iyo toban iyo boqol iyo sagaashan afreska iyo dhexdhexaadka qadarka mutawasidka isugu keenaay waxay noqon boqol iyo saddex kuna saddexiy toban soo kaco kana saddexiy toban soo dego bartamuhu waa boqol iyo saddex ilaa boqol iyo saddex litir wax dhan baa qolataynkii noqda say qiyaasta hadda ay tilmaamayaan haddaba qolataynkii markii dimishik laga dhigana boqol iyo sideed rodol bay u dhigmaan markii laga dhigo reer rabla bahalkay isticmaali jireen rodolkoodana kow iyo sideetan rodol bay u dhigmaan innaga litirkeena markaan u bedelana afrejkeedu boqol boqol iyo saddex meelahaas wey litir l waxyaabaha biyaha iyo litir baa la yidhahdaayo kiilad kiilawaad lama yidhahdee maxaa laba boqol iyo saddex toban meelahaas boqol baa niniya laba boqol iyo saddex toban meelahaas wey hadalmaa hadal kuma jira yihahdeen والنجس الواaقع qad غayarh واaal النجس نaجaaسada alwaaqicu ku dhacay qad hayarahu u bedelay haddaba biyihii badnaa marka hore wuxuu ku yidhi muxallatu caynu najaasati wahba biduuni lqullatayni waa xaaladii biyihii yaraa aw qulatayni bay gaadeen biyihio waa badan yihiin walxaal an najasu najaasada alwaaqicu ku dhacayna qad hayarahu u bedelay biyihii iyagoo badan hadday najaasadii saddexdii midaba ama dhaqan ama urti ka bedasho waa najaasoobaan xadiidka ku soo aroray ma asixine culimmada qaar baa ibnulmundir iyo rag lamida sida nawowi ka soo guurinaya fi lmajmuuc baa ijmaacu culamaa soo guuriyey culimmada waa ku ijmaaceen bilaadeen ijmaacuna adilada sharcigu ka mid yahay wakhtiira waxaa la doortay fii mushamasin biyo qorax lagu kululeeyey laa yukrahu karaahiyo ma aha biyahaas in la isticmaalo fuqada shaaficiyadu waxay isku qabteen oo isku khilaafeen biyaha qoraxda ku kululaaday ama dhul ha ku jiraan ama weel ha ku jiraane in lagu qabaysto ama lagu weysaystaayey ma la ogol yahay se lama ogola qaarkood waxay ku tageen inay karaahiyo tahay waxayna u daliishadeen aaaar iyo axaadiid ay sheegeen xadiid caaishaa nabigu ku yiri bay dhaheen laa tafcaliiha yaa xumayraaw laa tafcalii haadaa saaha yeelin biyo qorax biyo kulul oo qoraxi kululaysay ha ku qabaysan hana ku tahaara qaadin fainahu yurisu lbarasa baras buu dhahashiyaa sababaa xadiidkaasi beeqa iyo keyrkii ay wariyeen waxba kama jiro xadiid beena wey waxaa iska weriya laba nin oon isdhaamin nin la yihahda ismaaciil ibni khaalid oo matruuka baa sheekhiisio wuxuu ka wariyey la yidhaahdo camri acsam oo isna sidoo kaleeta ah walidaalika culamada qaybo badan oo kamida xadiidka xadiid mawduuca wey yidhahda waxba kama jiro waxay labaday daliishadeen asar bayhaqi iyo kayrkii wariyeen oo laga warinaya cumar iyo daara quniya warinayaanoo cumar baa yiri ay leeyihiin radia allahu canhu waardaa weye annahu kaana yakrahu liqtisaala bilmaai lmushamasi wuxuuna dhihi jiray inahu yurisu lbarasa kaana waxba kama jiro maadaalka sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa shaykhu shaafici ibraahim ibni muxamed ibni abi yaxya alaslami ninkaasna qad utuhima bilkadibi sada imaam daawuud saaxibu sunan uu yihaahdo ruknu min arkaani lkadibi wey tiirasha beentu ku taagan tahay mid kamida wey kaas hadduu dhinto beenta tiir badan tiir lug baa ka go-day buu leeyahay shaafici iyo ibnu jurayj iyo rag baa waxoogay towtowsiiqiye bay leeyihiin marka calaa kulli xaal waxaasoo dhan ma asixin saa darteed biyaha mushamaskihi asalkii maa-ul mutlaq bay ku baaqi yihiin waa kow waxaan helnay aahaar saxaabada oo laa naclamu lahum mukhaalifan ah oo ibn cumar ibn abi shaybi keyrkii waxay ka wariyeen bisanadin صaxiixin annahu kaana yaktasilu bilmaai اlxamiimi biyo kulul buu ku qabaysan jiray mar hadday sidaas oo kaleeta noqotay fuqaha shaaficiyadu way kala baxeen akarkoodu waxay u bateen jamhuur shaaficiya inay karaahiye tahay ixtiyaaqan aahaarta iyadoo la eegayo imaamu nawowina waxa uu doortay majmuuciisa iyo kutubtiisaba inaynan karaahiye ahayn naadinkuna qowlkaasuu raacay nawowi wuxuu leeyahay huwa nasu imaam shaafici imaam shaafici qadalkiisu wuxuu sarix ku yahay inayna wax karaahiyaa lahayn haddii afartii saxaabadaan helnay cumuumkiina uu tilmaamay imaamkii madhabkana uba tasriixiyey qowlka raajixa fi madhab kaa iga dheh marka aar asxaab baa qaba soo maaha nasu imaami muqadamun calaa akari asxaabi dheh asxaabtan horta sidoodaba asxaabu shaaficiyada naskii imaamku yaalayaa khilaafa yiri iyo liskooba ubeyli waa inay daliil cadoy ku khilaafan hayaan fakayfa idaa kaana daliilu macahu marka qowlkaa jamhuurta shaaficiyada qowl daciifa iska dheh qowl imaam nawowi ikhtiyaarkooda iyo naadimka huwa asaxiixu ma jiraan biyo kaloo makruuha oon intaa ahayn laba biyoay sheegeen fuqahadu soo ururiyo qor waxay dhaheen arbada malcuunada ah sida ardu baabilka ciraaq oo kaleeto iyo waadil quraaga madiine korkeeda boqol iyo afartan iyo xoogaga u jiraa sacuudiyada oo kaleeto qolana diyaaru samuud lagu halaagay nabigu hageline uu yidhi meelaha biyahooduna waa karaahiya dhehn in la isticmaalo nabigu wuu ka reebay in la galo wuxuuna yidhi waxaan ka baqayaa wixii ku dhacay oo kale idinku dhaco diyaarta dadkii la cadaabay walidaalika cali waxaa ka sugan nahaa can salaati fii ardi baabil yaan lagu tukanin buu yidhi arda malcuuna weeye nabigaan ka maqlay buu yihi isagoo inahaa ardu malcuuna sida abu daawud iyo keyrkii warinayaan waxaa labaaday ku dareen biyo meel xadramuud agteeda ah barhuud la yidhaahdo ku jirtoo meesha hadhow naartu ka soo bixi doontaa naarta min ardi cadan ka soo bixi doonta xadramuud eryadeeda wey waadi barhuud baa la yidhahdaa iyo biru barhuud baa la yidhahdaa labadaba way soo aroortay xadiidkaasi waa asaxay barhuud nabigu uu leeyahay waxaa u fiican buu yihi biyo waxaa u fiican buu yihi calaa wajhi ardi ku yaala maau zamzam fiihi طacaamu طucmin wa shifaau suqmin wuxuu yihi washaru maain calaa wajhi اlardi biyaha ugu shar badan dhulka korkiisa biyo ku yaala maaun biwaadi barhuud binihaayati xadramuud halkaa ku yaala kuwaasuu nabigu ka digay sal alayh wasalam waana meesha qiiqi doontee hadda waa lagu sheegay kol baanuma tegina dadkii tegey yaa soo arkay biyaha meesha xadramada agteeda barhuudka la yihahdo soo arka idinku jiraa waxaa jira yidhahdaa duniyada ilaahay xagu abuuray waxaa ka mida biyo kuwan hadda dadku ay meesha ay ka keeneen fikradan sawnada baasha la yihahdo hala sameeyo meesha la isku huurinayo intaad gasho dhulkeena qabowga dadka joogeen dadkaan idiin meel baad geli korontiyo biyo waxbaa lagu shidi kulaylka ka baxaya meeshasho waa naar yare waxoogay baad ku jiri jirkaa oo dhan baa dhididi wixii qabowku galay oo dhan baa bixi sawna bay yidhahdaan waxaa laga keenay bay yidhaahdeen yurubtaana waa laygu sheegay anigu ma tegin meel biyo burkaan ka burqanayso baa meel fog kor baa la dhisay sariir baa lagu samayn xaggaad ka soo fuuli sariirtaasaad gusta isku dadi qaacii kugu baxaye adiga jirkaa oo dhasho wixii dhacaan qabo ku jiraa kaa dhamaan cadanna biyaheedu waa saas oo kaleeto yihahdan hadda caafimaad naarta caafimaad laga raadinaya marka biyo naar laga soo dhaamiya kuwaasoo ekaan lahaa kuwaana waa makruuh bay dhaheen fuqahada shaaficiyadu intaad soo dhaansato waad qaboojisato haddaad ku qabaysato ka waran kuwaana waa sharu maain calaa wajhi lardi haba ku cibaadaysani kaasay isku qabteen qofku hadduu sameeyo weysadii husligii iyo ahaaradii ma asaxaysaa aniga salaadaad ku tukatay biyo sharu maain calaa wajhi lardi ka horaaniga aqaro ka caraya waxaa ninka salaad buu tukaday afdalu cibaadati bacda kalimati tawxiidi weeye salaaddii faradka ahayd waxaadna ku ahaara qaadatay biyo ah sharu maain calaa wajhi lardi waad ku ahaara qaadatay waxaa arrintaas ma qaban karto qaarkood maba asaxaysa yidhahdeen muahaaradaas sababtoo ah cibaadadii ilaahay laa shaka ana haada min alkhabaaisi bay yidhahdeen sharu maaina khabaaistii ilaahay loogu dhowaaday in allaha tacaala ayibun laa yaqbalu ilaa ayiban qaar la galay maalka iyo istidlaalka wain binafsihi tafatahayur walmaai laa ka zacfaraani yatuub masalada haddan ku hadlaya waxaa weeye biyihii najaasad waxay bedeshay ee tagayurka midabku ku dhacay haddii ay midabkoodii ku soo noqdaan way isbedelaan ama biyihii waxa daahirkaa uu bedelay ee daahirka aha laakiin tahuurnimadii ka baxay ay asalkoodii dib ugu soo laabtaan xukunkoodii biyihii maaul mutlaqa ahaa ma u soo noqonayaa wuxuu yihi fiihi tafsiirun waan kala qaadaynaa laba mid hadday tahay haa wixii kalena maya laba mid hadday tahay midda koobaad binafsihi isagoon waxba lagu darin oon ciitaabanin oon dawo la daweynin ba caadi bay iskaga soo noqdeen biyihii muddo markay joogeen unbay kala degeen sibay u kala miirmeen ama biyaa lagu daray biyihii biyaa ku darmaday biyaha ku darmaday ama roob yaroo ku da-ay ha noqdo ama inagoo booyad intaan soo dhaaminay dabada u gelinay ha noqoto biyo booyad baa ku darnay bakaasaaba laga qaalib noqday wixii kaloo dhan biyihii caadi bay midabkoodii dhadhan ku soo noqdeen tahuurun sidii asalkoodii bay noqon wain binafsihi wain intafa tagayuru isbedelkii hadduu meesha ka baxo binafsihi isagun baa ka baxay isagoon cidiba taabanin walmaai wa bilmaai buu kaga baxay biyo kaloo lagu daray yadhuru wuu daahir noqonayaa laa ka zacfaraanin cadab iyo wax lagu buufiyo samay wax udgooniya waxbaa lagu daray haddiise adu aad ka shaqayso ood wax ku darto oo tallaabo aad adugu ka qaaday ay biyihii isku bedelaan wuxuu leeyahay maya ma noqonayso zacfaraanba biyihii urtoodii baa isbedeshay way yar ureen wax carfoon baad ku dartay waxaa la diidan yahay dawaad ku dartay way kala miirmeenoo biyo nadiifaa soo baxay soo dawooyin biyaha kala miira ma jiraan maxaa la samayn wuxuu leey biyaha daahir maaha najaaso wey sababtoo shayga najaasada inaad cilaajisood ka shaqaysa ma ahayne inaad daadisood ka fogaatay ahayd qaacida fuqaada qaarba waxay isku daya inay geliyaan man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi te qabla awaanihi waktii la sugi lahaa biyaha iska daahir noqon lahaayeen ma jirto waxay yidhahdeen sidii khamrigaan raacinaynaa marka khamrigu idaa takhallalat binafsihi hadday khal isu bedeshana daahir bay noqotaa hadduu qofkii cilaajiyo ka shaqeeyana lama ogola anaa bedeliyo wax ku dardari bu yidhahda lama ogola isdhaafi baasha nabigu ahliiquhu daadiya buu yidhi waana la weydiiyo khalba ka dhignaabaa la yidhi waxay dhaheen mayuu yidhi sidii baan biyaha wa qiyaasanaynaa halkaasay la mareen waxbaa laga soo reebay marka wax lagu daray mid baa laga soo reebay bituraari hadda adigu ciid qaadood biyihii ku dartaay oy biyihii caadi noqdaan oy kala degaan dhib ma laha waayo ciid weybay ku jireenoo ciid kama maarmaan saasay fuqaara qaarkood leeyihin wa kullu ma stucmila fii tahiiri fardin waqalla laysa biahuuri wa kullu ma stucmila wax kastoo loo isticmaalo fii tahiirin tahiiri fardin farad iyo waajib daahirintii loo isticmaalo walxaal qalla uuna yaryaho qollateen ka yaryahay laysa biahuuri ahuur wax daahirin kara mar labaad maaha waxa la ahay wax kasta oo faradka bimacnaa shay waajib ah tahaaradii ama xadad ha noqoto ama khabarka iyo najaasa ha noqotee loo isticmaalay waad weysiisatay salaad faradaad u weysiisanaysay sunno maaha ama qabays waajibaad qabaysatay kii sunnada isqaboojintiiyo nadaafadda maaha ama maradan aad najaaso ka dhaqdeen dhaqitaanku nadaafad keliya maaha faradku macnaa baa laabudda minhu waa loo jeedaaye markii saa la yidhaahdo biyihii baad meel u dhigtay meel bay isugu tageen dhadhankii isma bedelin midabkiina isma bedelin urtiina isma bedelin maxaa lagu samayn biyaha waa daahir liannahu markii xadadkana xadadku waxma najaaseeyo markay najaaso tahayna asalku iyagaa waarid ee mawluud maaha iyagaa ku yimide iyagaa looguma imanin najaasaduna kuwaa yar waxay badashaa oy najaasaysaa mulaaqaadka markay iyadu ku dhacdo markii meeshii la dhaqayo biyihiioo kor kaga yimaadaan ma najaasoobaan way daahiriyaan iyagana daahir bay ahaadaan najaas biyihii sidaas ahaa laakiin mar labaad mara najaasaa kuma daahirin kartid weyse waajiba kuma weysaysan kartid qabays waajibana kuma qabaysan kartid laakiin weysadan hadday sunno ahayd dhaqitaankana nadaafad keliya u ahaa qabayskana iska waxoogay nadaafad iyo qaboojis iyo sunno uu ahaa mar labaad waad ku tahaaro qaadan kartaa dharna waad ku dhaqan kartaa saasuu ku leehay wa kullu mastucmila biyo kastoo loo isticmaalay fii tatiiri fardin taahirin iyo nadaafad waajiba walxaal qalla uu yaryahay laysa biahuuri mid mar labaad wax daahiri kara maaha waxay deliishadeen waxay idhaahdeen salafkiiyo saxaabadii lagama soo gaarin biyahaas inta la uruursado in dib loogu intifaaco taasaan ka garadnay bay yidhaahdeen biyo dib loogu intifaaco iyagoo safar ahaa oo biyo la-aan jirto oo kan la marayo haddayna waxba dhib lahayn warma weysaysana ii hoorin bay isdheelahaayeen weliba lama dhihin inay intifaaci loogu intifaaci jiray cibaadaadka mar labaad ka baxeen baan ka garadnay bay yidhahdeen waxaa kaloo yidhahda waxaan ka fahanay xadiidka abu hureyre muslim warinayey laa yaqtasil axadukum fi lmaai daa'imi wahuwa junubun adoo janaabo qaba biyo fadhiya ha ku weysaysanib ha ku qabaysanib baihahdeen waxaa loo diiday mustaqbal bay noqonayaan baan ka fahna yihahdeen waxaa loo diiday mustaqbal baa waxdiinkaa muuqato mafhuum laazimana ma aha laakiin halkaas bay waayo waxaa dhici karta biyahan waa biyo dad ka dhexeeya waana xaq mushtaraga haddaad dhex dabaalato dadkii jermis iyo caafimaad darana waa keeni kartaa dadkii ka cabi lahaama ku weysaysan lahaama ka dhaansan lahaana beli waxa wey waa ka yaqyaqsanayaan waa aahir iyagu laakiin iyagii waa aahir xagad ka keenteen xadiidkii jaabira way nabigu sal slam saxiixeynka anuu jirra buu soo booqday oo aan waxba kala garanaynin wuu weysaystay weysadiisii baa la hooriyey markaasuu ugu shubay awel nabigu markuu weysaysanayo ninba meelku ka qaadan jiray fa min naailin oo nin batada iyo nin qaatay bay isugu jirayeen inay nijaas ayba halkaa ka garanna yidhahdeen marka caawa halkaasaan ku daynaynaa wallah subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk